بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى رحمه واسعه وسننها قبل الدخول فيها شيئان الأذان والإقامة وسننها صلاة سنة يا شيدي قبل الدخول انت أن لقدقلين فيها صلاة كهر انت أن لقدقلين شيئان لما شيوي الأذان أذانك والإقامة قيمستي wuxuu rabaa haddana inuu inoo tilmaamo laba sunne oo ay leedahay salaada maktuubada ah ee faradka ah shanta salaadood laba sunno ay leeyihiin marka wuxuu yidhi wa sunanuhaa ay sunan lmaktuuba sunanta salaada maktuubada ah qabla dukhuuli intaan la gudagelin fiihaa salaada dhexdeeda shay-ani waa laba shay intaan salaada la gelin laba shay baa ka horeeya aladaan aadaankii oo luqa ahaana iclaam ah sharci ahaana noqonaya qowl maksuus yuclamu bihi waqtu salaati alfariida waa orah gaar ah waa qowl maksuus yuclamu bihi kaasoo lagu ogaanayo waqtu salaati alfariida salaada faradka ah wakhtigeedii inuu mashruuc yahayna waa biijmaaci ahli lcilm dhammaan ahlulcilmigu way isku ogol yihiin oo laba iskuma hayso sida saxiixa ana xitaa sunne waa ka sarreeyaa ee waxa weeye waa fardun kifaaya waa farad waa shay waajib ah oo cala alkifaayatina ku waajib ah oo beled aan laga yeelaynin inay ka tagaan bal keensanaya hadday isku waafaqaan inay ka tagaan in lagula dagaalami karo imaamka muslimiintu uu kula dagaalami karo waxaana ay ku gaar tahay oo ay labaduba ku gaar yihiin iqaamada iyo aadaanka labaduba salaadaha shanta ah ee salaad kale oo sunne ah ama waajib ah sida kii nadarka ku waajibtay waxyaabaha la midka ah ma ay laha aadaan iyo qiimistoona ee waxay gaar ku tahay shanta salaadood adugu axkaam badan bay ahlulcilmigu iyo dhinacyo badan bay ka eegaan aadaanka maadaamuuse musanifku raxmatullaahi calayhi uu soo koobo labadaa kelmadood ku dhaafay lagana yaabo haddaynu isul taagno hadal badan inay u baahato kitaabkana aynu rabno inuu socdo waxba isdul taagi mayne si fudud baynu ku dhaafaynaa waxaynuna leenahay salaad kasta maadaama wakhtiga inuu soo galay la is-ogeysiinayo salaad kastaoo ka mid a shanta salaadood oo aan salaada subax ka ahayn aadaanku kama horeyn karo oo salaadna wakhtigeedii oo jooga mooyaane aadaan lama ogola biitifaaqi ala'ima sida ahlulcilmigu dhammaan isla ogol yihin laakiin salaada subax aadaanka hore labada aadaanka hore waa ka hormaraya wakhtiga waa ka horeeya laakiin salaadaha kale ee afarta soo hadhay aan salaada subax ka ahayn midna lagama hormarin karo aadaanka wakhtiga salaada marka la adimo macnaheedu waxa weeye salaaddii waa soo gashay haddana waa la tukan karaa wa bacda dukhuuli marka la gudagalo fiihaa salaadiina shay-aani laba shay ayaa sunno ah ay wa sunanuhaa bacda dukhuuli fiiha sunanteedu marka la gudagalo dabadeedna shay-aani wey laakiin tani maktuubada un gaar kuma aha ee salaadaha oo dhanba way shamlinaysaa wixii aan ka ahayn midda mee midda uu meel gaara ku gaar yeeli doono labada mid ahaan buu meel gaara ku gaar yeeli doonaa wixii aan taa ka ahayn waxa weeyaan tani labadaba way isugu jirtaa oo labada shay uu sheegi doono midna salaadahaba waa qusaysaa midna mid gaaray qusayn doontaa oo salaad qura ayuu ku gaar yeeli doonaa wa bacda dukhuuli intaan la gudagelin fiihaa salaada waxaa sunne ah shay-aani laba shay ee wa sunana waa bacda dukhuuli fiiha shay-aan atashaahud alwal ataxiyaadka hore ataxiyaadka hore maadaamau nebigu sala allahu alayh wasalam uu ku kabay sujuudu sahwi daabidka ay shaaficiyadu usoo dhigayeenna ay sidaa ahayd waxay leeyihiin waa sunne sunnahana waynagii tilmaannay oo ama mid sujuudu sahwi lagu kabaya ha noqdo ama yaanu noqonine dee in badrh looga tegi kara baa suuro geli karaysa mar hadday sidaa tahay waynu ku khilaafnay shaaficiyada masaladan iyada waana ku khilaafayna horena waynagii usoo tilmaannay taqsiimkooda in laga fiican yahay ee inay ahayd saddexda taqsiimka hulaasiga ay u qaybiyeen salaada inay ka dhigaan arkaan iyo waajibaad iyo sunan furuuqdooduna ay kala cad tahay oo arkaantuna ay noqonayso camdan wa sahwan inaanay marnaba dhacaynin ee in lala yimaado mooyaane salaaddu aanay si kale ku dhacayn waajibaadkuna ay noqonayso sahwan haddii looga tago inay kaa dhacayso laakiin sujuudu sahwi un lagu kabayo haddii sahwan looga tago camdise haddii looga tago ay salaadu burayso sunnaduna ay noqonayso camdi iyo sahwi mid kastoo looga tago oo fadiilo in lagu waayo mooyaane inaan salaadu burayn taqsiimkaasaa fiican tashahudka horena nebigu sala allahu alayh wasalam xadiista qaarkood oo calaa sabiili alamri uu ku soo arooriyey baa jira oo ina faray in lala yimaado laba ragcadood oo kastaba ataxiyaat xadiisu musii'u salaatihina way ku sugan tahay oo ataxiyaadka dhex wuu ku jira maadaama ay sidaa tahay waxa weeye sujuudu sahwi buu ku kabay sunno kama dhigayso waayo amar baa yaalla xadiiskii nebigu sala allahu alayh wasalam arrimaha waajibaadka uu sida weyn ugu daneeyeyna ee waxa weeyaan saxaabigii khallaad ibnu raafic musii'u salaati kaana waa ku tilmaamay mar hadday sidaa tahay waxaynu leenahay waa waajib rukni maaha oo sujuudu sahwi baa lagu qabay laakiin waa waajib oo badrheer loogama tegi karo ataxiyaadka dhexe badrheer baan uga tegayaa ma suuragala waalqunuutu fi subxi subaxa oo la qunuudo oo qunuud lala yimaado qunuuduna waa duco un allahuma hadina kuma gaar aha waa duco un duco in lala yimaadaa oo waxa weeye ictidaalka marka uu shaksigu isu taago ee samic allaada dabadeed uu la yimaado waxa weeye duco noocay doonaysaba ha noqotee taasina waa sunno ka mida buu yii min sunan salaa subaxun baana gaar ku tahay iyo waa fi lwitri witirta fi nisfi thaani nisfiga dambe ee min shahri ramadaan bisha ramadaan iyo wa fi lwitri witirta ay qunuut lwitri oo fi nisfi thaani nisfiga laga labaad lala yimaado ee min shahri ramadaan bisha ramadaan qunuudu min xaysu aljumla marka lasoo ururiyo inay mashruuc tahay oo shay jida tahay waa bilijmac ahlulcilmigu islama diidana intaasoo adila-ana waa ku suganta laakiin waxaa laysku hayaa oo khilaafku ka imanayaa qunuudi ha jirti halkee lagula imanaya qolo waa shaaficiyada iyo maalikiyada iyo ciddii dariiqooda martoo waxay yidhaahdeen salaada subax iyada waa joogto waa dawaam marka waxa weeye naazila ay soo degtay ummadda muslimiinta masiiba ku timaadana waa lala yimaadaa labadaa jeer bay tilmaameen marka salaada subaxna joogtay u tahay naazilada iyo muslimiinta markaa musiiba kusoo degtana shanta salaadoodba way qusaysaa ahlulcilmiga qaarkood waxa weeyaan way diideen arrintaa iyada ah mutlaqanba oo min xaysu asli sharci ha ahaato mashruuc ha oggolaadeene laakiin waxa weeye waxay tilmaameen arrintaasi wakti waktiyada ka mida uun in la sameeyo laga tegay laakiin qowl fiican maaha qowlkaasi qowl kale wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye naasilada unay ku gaar tahay oo tabaaqiga ah iminka ay tahay qunuutu naazila taa marka masiibadu soo degto uun inay gaar tahay ay hadhay mid subax ku gaarahina aanay jirin adugu qowl kaleo ahlulcilmiga oo tilmaamaya baa jira isaguna tan naaziladuna sideeday u baaqi tahay sideedabana min xaysu mas'ala marka dhinac ayadeeda dhinacyo badan laga eego mas'aladan sideeda loo fiiriyo waxay noqonaysaa qunuudu in waxa weeye aynu nidhaahno ficluhaa sunna wa tarkuhaa sunna axyaanan in marmarna la sameeyo iyadaan subax lagu gaar yeelayn qunuutu naazile oo qurana iloobayla waan lagu gaar yeelayn fii bacdi alaxyaan in la sameeyo marmarna la yskaga tagaa waa sunne marka masaladu haddaynu damacno qoloba waxa ay daliishatay iyo siday u dhigeen inaynu dabagallo xoogaa hadalku waynagu dheeraanaya fursad iyo waktina uma hayno laakiin markaynu soo ururino waxaynu leenahay aqwaasha waxaa ugu fiican qolada tidhi war qunuutu naazila ayaa hadda baaqi ah naasilada subaxana gaarkuma aha marka waxa weeye masiibadu soo degto in la qunuudo taasaa baaqi ah subax la joogtaynayaa wax sax ah ma aha oo subaxan ay madhabka shaaficiyadu tilmaamayaan qowl saxa ma aha in waxa weeye la yidhahdo qunuudiiba faraha laga qaadayaana oo iminka waa arrinkeedu wuu dhammaadayna arrin saxa ma marka qowlka aqwaasha ugu fiican ee markaad saxaabada afcaashoodii eegto ee adilada eegto ugu soo dhow qowlkaa wey iyadoo ay sidaa tahay laakiin cidda khilaafta ee sida shaaficiyada oo kale joogtaysaa laguma tabdiicinayo oo qowl bidca keensanaya maaha cala alqowl asaxiix sida waktigii imaamul axmed oo kale la weydiiyey sida ahlulcilmiga in badan ay ka soo naqlinayaan ee la yidhi cidda qunuudaysa subaxii ma lagu daba tukanaya de wuxuu tilmaamay salafku cid qunuudda iyo cid aan qunuudin labadaba inay ku daba tukan jireen oo kii qunuudayana lala tukanayo kii aan qunuudayna lala tukanayo marka runtii in la ad adkeeyo oo masale khilaafku khilaaf salafiyo a'immadii sunnada dhex yaalla aada loogu xoog xoogsado ummadda lagu tabdiiciyaa qowl saxa maa qowl saxa maa waa khilaaf ahlu sunnaa dhex yaalla wey waana min baab araajix walmarjuux sidana xoog badan iyo sidana laga miisaan badan yahay laakiin in la yidhaahdo masaajid hebel mar hadduu qunuudayo wadaadkeedu bidcoolaa koobaad hortuu isaga dheh cid aynu ku darnaba waxawey taasi wax saxa maha waa qowl aada u liita wey dariiqadii salafka lagu yaqaanay a'immada sunnadana ma aha waayo way ku kala qaybsanaayeen bal a'immada sunnada a'immadii salafka waaweyn aynu tilmaanay waxaa ka mid ah imaamu lmalik imaamu daarulhijra iyo imaamu shaafici a'immada la mid ah inay markaa qunuudan ay qabeen witirta nisfiga dambe ee bisha ramadaan witirta iyada lafteeda qunuud waa ay leedahay laa ishkaala fiiha wax mugdiga kuma sugna laakiin qunuuddeedu ma sanadkoo dhanbaa ma bisha ramadaan oo dhanbaa mise waa nisfiga dambe saddexda qowlba waa jiraa markaad masalada si badan isha u gelisee adilada iyo aahaarta saxaabada iyo dhinacyo badan masalada aad ka eegtana khulaasada igula rajaxani waxa weeye in la yidhaahdo walamru fii dalika waasic midnaba dhib ma laha muhiimaddu waa uun inaan la joogtaynayn oo sanadka o dhan wakti ka mid a haddii laga qunuudo iyo bisha rabadaan oo dhan haddii la qunuudo haddii nisfiga dambe la qunuudo intaba waa bannaanta laakiin joogtuun baanay ahayn ee sanadka oo dhan watika waktigii aad doonto waad ka qunuudi kartaa bisha rabadaan soddonkaba waad qunuudi karta shan iyo tobanka dambena waad qunuudi kartaa oo witridu way leedahay qunuud laakiin mid joogta a ma laha idaa lafteeda khulaasada aynu masalada halkaa kusoo ururino وهيئاتها خمسة عشر خصلة وهيئاتها أي هيئات الصلاة صلاة هيئات كذا يقرح ديدو وصلنا ياشي عن سجود سهوغا لغو كبيني خمسة عشرة أي خمسة عشرة خصلة والشن إيا طوان خصلة دودوي خمسة عشرة خصلة والشن إيا طوان arrimood wey runtii kuwa uu halkan ku tilmaamaya lafteeda in badan oo ka mida dhinaca waajibaadka inay gelayaan baa xoog badan laakiin waxba kala sii kala saarsaari mayno insha allahu si fudud baynu ku dhaafi doonaa rafcu lyadayn gacmaha in kor loo qaado cinda takbiirat alixraam marka la xidhanayo oo markaa la xidhanayo ama ha ka horeeyeen gacmo kor u qaadku ama ha ka dambeyn ama ha la jireen in gacmaha kor loo qaado iyo wa cinda rukuuc marka la rukuucayana in kor loo qaado oo gacmaha markaa labadaba kor loo dhigo iyo wa rafci minhu marka rukuucda laga soo toosayo iyadana in kor loo qaado mawdic kale ayaa afreeya oo intaba adiladu si badan u tilmaantay aduu xadiis abi daawuudka oo tilmaamaya xarakaadka oo dhan in kor loo qaadqaadayo iyadoo xitaa la sujuudayo iyada oo markaa laga soo toosayo wuu jiraa oo saxiix ah oo hal mar nebigu sala allahu alay wasalam arrintaasi ka sugnaatay way jirtaa laakiin qaalibku waa saddexda halkan iyo ataxiyaadka dhexe marka laga soo kacayo afartaasibaa si waxa weeyaan xoog badan u sugan saddexda oo halkan ku sheegay waxaa lagu afraynayaa ataxiyaadka dhexe marka laga kacayo salaadu hadday laba ka badan tahay tahana gacmaha kor baa loo qaaday waana imaamu nawowi laftiisu raxmatullaahi calayhi sida uu majmuuca iyo waxa weeye sharxulmuslimka iyo keyrkiiba uu ku caddeeyey adiladeedana waa macruufo waa la yaqaan wtwajhu wajahtu wajhiya macnaa tawajuha waa istiftaaxa un ducaa listiftaax in lala yimaado shaaficiyada waxay gaar u doorteen lafdiga wajahtu wajhiya liladii fadara samaawaat alard laakiin ducaa listiftaaxu inta weji ay ku soo aroortay kii lala yimaadaama yujzi waa gudayaa kii lala yimaadaama wuu gudayaa istiftaaxyada soo arooray weliba xadiisu musi u salaatiina waa ku jira oo waxaynu rajaxaynaa inuu yahay waajibe weliba aanu sunno xita ahayn markaynu taqsiimkii hulaaiga ahaa ee aynu shaaficiyada ku khilaafnay marno waljahru fii mawdicihi mawdiciisa kor in loo dhigaa waa sunne salaada mawdiciisa kor in loo dhigo waljahru in lala jahro fii mawdicihi ay fii mawdici اljahri meesha kor loo dhigo in kor loo dhigaa waa sunne haddii kor loo dhigi waayo salaaddii buri mayso meelaha kor loo dhigana waa macruuf labada ragcadood ee markaa subaxa ee salaada subax labadeeda ragcadoodba duhurka laba waxaa weeyaan waxaan ujeedaa maqribka labada hore cishahana labada hore iyo masalan salaada jumce oo kale salaadii ciideynka khusuufka cinda shaaficiya dayax madoobaadkuma kor loo dhigaa laakiin sida saxiixa aynu arki doonno markaynu marayno ishaari doono qorax madoobaadka laftiisa kor baa loo dhigaa sida saxiixa laakiin madhabka dariiqadiisii maaha masalan istisqaagii oo kale roob dalabkii oo kor loo dhigayo taraawiixdii witridii ramadaan iyo kuwa la midka ah waxa weeye waxay noqonaysaa meeshii kor loo dhigi jiray oo meelaha aynu ishaaraynay ay ka mid yihiin cinda almadhab way ka badan tahay laakiin inta aynu ku gaabsannay baynu ku gaabsanaynaa lakiin cinda almadhab way ka badan tahay ee inaynu sii daba gallaaba inaan rabin in kor loo dhigaa waa sunna oo wahay ah haddii kor loo dhigi waayo salaaddii waa ansaxaysa walisraar in hoos loo dhigo fii mawdici fii mawdici alisraar meesha hoos loo dhigo in hoos loo dhigaana waxa weeyana waa sunna oo waa hay-aadkii ka mid tahay wata'miin aamiin ta'miinsiga aamiinsiga shaksigu uu aamiin odhanayo marka faatixadu dhammaato taasina waxa weeye waa sunne adu ahlulcilmiga qayb waajibisaana waa jiraan waana qowlkoodaasna wejih waa la odhan karaa maadaamu amar ku soo arooray idaa amina alimaamu faamin markuu imaamku aaminsado la aaminsada weliba xadiistuna aad u badan tahay ilaa dhowr iyo toban xadiis meelahaasi ay ku soo arooreen wa qiraa'atu suura suurad in la akriyo bacda alfaatixa faatixada dabadeed suurad in la akriyaana waa min alhay-aat oo faatixada uunbaa ku filan laakiin sunanta ayay ka mid tahay wاtakbiiraatu takbiiraatka waa takbiiraat اlintiqaalki laftooda aad bay u xoog badan yihiin cinda rafci wاlkhafdi marka kor loo kacayo iyo marka hoos loo hoobanayo takbiiraadka lala imanayo iyagana waxay noqonaysaa sunne oo sunne ayay noqonaysaa wixii aan takbiirat lixraamka ka ahayn mid aan ka ahayn takbiirat lixraamka lagu gelaya wixii aan ka ahayn afar iyo sagaashanka takbiirood wixii aan takbiirood ixraamka ka ahayn ee salaadaha ku sugan waxa weeye waxay noqonaysaa in lala yimaadaa waa sunne wa qowlu samica allahu liman xamidah qowlka samica allahu alle waa maqlayaa samaaca qabuulin maqlis aqbalitaan buu maqlayaa liman shaksi xamidahu mahadiyey rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow laka alxamdu mahad adiga iska leh odhaahda noocaasiya in la yidhaahdaana wuxuu leeyahay waa hay-aad laakiin runtii shaaficiyada aqwaashan adkaarta noocana badankeeda waa lagaga fiican yahay inay waajib ka dhigaan baa xoog badan wtasbiix cinda arukuuc wasujuud tasbiixda la tasbiixsanayo subxana rabbi alcadiim ama subxana rabbi alaclaa la odhanayo cinda arukuuc marka la rukuucayo iyo wasujuudi marka la sujuudayo tasbiixdaa lala imanayaana iyana waa hay-aad buy wa wadcu lyadayni labada gacmood in la dhigo cala alfakhidayn labada bawdiyo in la saaro yabsudu isagoo fidinaya alyusraa gacanta bidix wayaqbidu oo duubaya alyumna midigtana duubaya ila almusabixa ilama afarta murdisada mooyaane oo fa inahu isagu yushiiru wuu ku tilmaamayaa biha musabixada mutashahidan xaaluu yahay kii ataxiyaadsanaya iyada markaa wuu ishaaraya iyada wuu tilmaamaya inuu yushiiru wuu ishaaraya biha iyada mutashahidan xaalu yahay kii ataxiyaadsanaya markuu ataxiyaadsanayo siiba lafdiga ila allahu bay yidhaahdaan cinda shaaficiya waxay yidhahdaan lafdiga ila allahu marka uu marayo buu kor u qaadi ilaa aakhiri ilaa nihaayati tashahud ayaanu taagaya qaarkood oo yidhi waa dejinayaana waa jiraan laakiin sida saxiixa ah ilaa afar nooc bay ahlulcilmigu tilmaamaan lakiin qowlka ugu fiican waxa weeye in la yidhaahdo min awali salaa salaada awalkeeda ayaa farta kor loo qaadayaa ilaa aakhiriha saasay u taagnaanaysa ama marka ha la dhaqdhaqaajiyo ama yaan la dhaqdhaqaajin labada qolba waa jiraan lakin waxa weeye min awali salaa marka horeba ataxiyaadka marka la bilaabo fartu waa taaganta iyadoo gacanta la duubayo midigta bidixdana la kala bixinayo fartuna waa murdisadaa midigta hadday xitaa shaksiga ka go'an tahay mid labaad la taagi maayo hadday xitaa ka go'an tahay taagistaasi way ka dhacaysaa gacanta bidix marnaba farteeda la taagi maayo waa taa midigta hadday xitaa maqan tahay way kaa dhacaysaa far kalena lagu bedeli maayo waliftiraashu isgoglasho ayaa sunno ah la isgoglado fi jamiici aljalasaat jalasaadka oo dhan in la isgoglado adinka bidixda korka lagaga fadhiisto waxa weeye waa sunne watawaruku in la sin dhigto ayaa sunne ah fi ljalsati alakhiira fadhiga ugu dambeeya salaada in waxa weeye la sin dhigto oo shaksigu misigta dhulka gaadhsiiyo waa macruuf labada fadhi midna iminka waxba sii ishaari mayne waxa weeye ayaa sunne ah watasliimatu thaaniya salaamta labaad iyana waa sunne salaamta labaad iyana waa sunne marka intaana waxaynu kaga gaabsanaynaa hay-aadka salaada intaa way ka badan yihiin laakiin intan ayuu kusoo gaabsaday marka inana intaa uu ku gaabsaday ayaynu ku gaabsan fasl wاlmarأaةu tukhaalifu الrajula fi khamsaةi أshyaa wاlmarأaةu haweenaydu oo gabadhu tukhaalifu waxay ku khilaafsan tahay alrajula ninka fi khamsati ashyaa gabadhu waxay ku khilaafsan tahay ninka ay yacni fi xaali salaa baa looga jeedaa xaaladda salaada wاlmarأaةu tukhaalifu rajul rajula fi salaa yani salaada dhexdeeda ay fi xaali salaa khamsata ashyaa bay ku khilaafsantahay shan shay ayay ku khilaafsantahay wuxuu inoo tilmaamayaa masaa'il iska maxalulijtihaad ah qaarkood nas bay leeyihin oo waa cad yihiin laakiin badankoodu waa iska maxalulijtihaad oo gabadha iyo ninku ay isku khilaafsan yihiin asalku ragga iyo dumarku waa inay axkaamta ka siman yihiin ilaa bidaliilin mooyaane oo annisaa waa shaqaa'iq rijaal dumarku axkaamta kuwo kula walaala ragga wey oo isma khilaafsana allahuma ilaa wax daliil caddeeya mooyaane marka ahlulcilmigu ilaa dhowr iyo siddeetan mas'alo ayay tilmaamaan in ragga iyo dumarku isku khilaafsan yihiin mu'alafaadna way ka qoraan masaa'ilka ragga iyo dumarku ay isku khilaafaan oo meeshii alla ku simayna waa in lagu simaa meelaan alla ku siminna waa inaan lagu simin marka asalku laakiin way inay siman yihiin min xaysu alaxkaam waxa uun la isweydaarinayaa wixii daliil kala duwo sida masalan xajkii oo kale inay maxram u baahato jihaadkii dumarka masalan inaan lagu lahayn oo asal ahaan iyaga aanu ku waajibayn masalan biilkii in iyaga aanu ku waajibayn ninkooda inay biiliyaan nafteeda hadday ku qabsato inay biilisay cid kale inay biilisaa way ku waajibtaa taasi waa mas'alo kale laakiin ninkeeda inay biilisaa marna kuma waajibay oo ninka biilkiisa laguma yeelanayo waxa weeye masalan meherkii inaan iyada lagu yeelanayn meherka ninka lagu leeyahay dalaaqii inaanay shaqo ku lahayn adigu dhowr iyo siddeetan mas'alo ayay ahlulcilmigu tiriyaan mu'alafaadna way ka qoraan marka ay sidaa tahay dee wixii aan daliil loo haynin ee aan la odhanaynin masalan sida xilalka dawladeed ee ama ha noqoto imaamadii ama qadaagii iyo wixii la mid ah yani sida saxiixa ah gabadhu shaqo kuma laha imaamadana ijmac ba bay kusoo naqliyaan ahlulcilmiga in badani ilaa laba qowloo ragga qaarkii laga soo naqliyey oo min aimati salaf aana aqwaal sugan ma ijmac bay ahlulcilmiga in badan ay kusoo naqliyeen masaa'ilka qadaaga oo meelaha qaarkood la yidhi qaadi way ka noqon kartaa masaa'ilka ama ay markhaatiga ka furaysa waxyaabaha noocaasiyana saxiixu waa inaanay qaadi ka noqon karayn oo xitaa aanay gelin oo baabka qadaagana aanay shaqo ku lahayn marka masalada in daliil loo tilmaamo mooyaane asalku waa inay waxa weeye ragga iyo dumarku saman yihiin marka tanna wixii daliil ku cad yahayna salaadana wixii daliil ku cad yahay sida cawradoo kale dee inay kala cawro yihiin oo iskhilaafsan yihiin iyo wixii daliil ku cad yahay dee sideedaa loo daynaya wixii aan daliil ku caddayn waa maxalulijtihaad asalkuna waa inay ragga la siman tahay oo wax lagaga khasisaya aanay jirin asalku waa sidaa wey waa inay markaa ragga ay la mid tahay taasaa asala marka wuxuu yidhi shan arrin bay ku khilaafsan tahay farajulu ninku yujaafi waa fogaynayaa mirfaqayhi labadiisa suxul can jambayhi labadiisa dhinac buu ka fogeynaya waa ka goynaya ninku labadiisaa dhinac suxulladiisa waa ka jaraya oo isfangahaadinaya saasuu kala bixinaya taasi waa qodob oo ninku waa iskala bixinaya oo nebigu sala allahu alay wasalam markuu tukanayo ilaa kilkilooyinkiisa caddaantiisu ka muuqato ayuu dee markaa waxa weeyaan kala bixin jiray gacmaha laakiin bishardi waa marka dee aan cidda kugu xiga aanad ku dhibaynin gacmaha haddii aad ma ma'muumtao lagu tujinayo hareeraha dad kaa xigo dee ku kala bixin maysid oo inaad ku dhifato ma wa yuqilu wuu ka kor yeelayaa ninku badnahu calooshiisa can fakhidayhi labadiisa bawdi wuu ka jarayaa oo hoos isugu waxa weeye rambaadhsami maaye dee kor buu isu kala goynayaa oo markuu sujuudayo kor buu markaa caloosha iyo isku dhijin maayo ruugaga oo dib isugu fadhiisan maayo fi rukuuci ay fii xaali rukuuc iyo wasujuudi wa fii xaali sujuud marka uu sujuudayo iyo marka uu rukuucayo mar kastaba caloosha iyo wuu kala soo jarayaa bawdyaha oo kor buu isu soo kala kicinaya wayajharu kor buu u dhigayaa fii mawaadici اljahri meelaha kor loo dhigo ninkuu kor buu u dhigayaa waidaa naabahu shayun shay hadduu kusoo dariyo fii salaatihi salaadiisana sabaxa waa tasbiixsanaya haddii salaada wax ku yimaadaan oo wax kusoo dariyaan tambiih u baahan oo in la baraarujiyo u baahan ama imaamkii oo khaldamay ha noqoto ama cid albaabka soo garaacday ha noqoto ama cid xitaa teleefonka kugu soo garaacday haddaad ka qabato subxaana allah taahid waa waa sax weeye ama ha noqoto waxa weeye qof indhala oo aad baraarujinayso oo laakiin kula fahmaya bishardi waa hadduu kula fahmayo waad aragto isagoo meel gebiya kusii socdo oo kulana fahmayo subxaana allah markaa tahay hadduu fahmayo halis baa jirto istaagayo haddii kale waxay keensanaysaa in lala hadlo qowl saxiixa oo caadiya lagula hadlo ama la qabto ayaa waajibaya oo salaadiina sida saxiixa ay halkaa ku go'do oo ku dhammaato oo limaslaxati salaa waa loo hadli karaa aynaan odhan saasay noqonaysaa marka waxa weeyaan haddii wax kusoo dariyaan saasuu odhanaya subxaana allah uu qaabkaasu ku bara tasbiix buu la iman wa cawratu rajuli ninka cawradiisu maa bayna suratihi wa rukbatihi waa inta xundhurta iyo ruugga udhaxaysa ayaa cawro ah inta xundhurta iyo ruugga udhaxaysa waa cawro sidaasi baa saxiixa oo bawdadiisuna sida saxiixa cawro ayay noqonaysaa laakiin cawrada adag bay ka fududahay oo fii bacdi alaxyaan marmar anaa qofku inuu iska yara faydan karo ayaa laga qaadanaya waa cawro fudud wey laakiin waxa weeye cawrada adag ayuun baanay la xukunahay walmar'atu haweenaydu tadumu way ururinaysaa bacdahaa qaarkeed ilaa bacdin qaarka kale ururin qaarba qaarka kale ururin macnaha way is ururinaysaa gabadhu oo iyadu gacmaha kala bixin mayse way isa soo ururinaysaa laakiin daliilka ku soo arooray bayhaqiga ee u tiirinayaan qowl saxiixa maaha caadi hadday isu kala bixiso xaq bay u leedahay wa tulsiqu way ku dhejinaysaa badnahaa caloosheedana bifakhidayha liannahu astaru lahaa taasaa u asturan bay leeyihi saasaa u asturan laakiin daliilkeedu sax maaha hadday iyadu is ururiso ijtihaad ahaan u aragto dhib male laakiin qowlaynu ku laasiminayno leenahay sidaasaa ku saaran mar haddaynaan daliil cad haynin rag iyo dumarkuna asalku inay axkaamta ku siman yihiin ay tahay marsay doonto inantu ay isu kala bixiso si wacanuun haw tukato watakfidu hoos bay u dhigaysaa sawtahaa sawdkeeda codkeeda hoos bay udhigaysaa bixadrati rijaali اajaanib marka ay joogaan rag ajaaniba bixadrati rijaali اajaanib marka ay markaa ku sugan yihiin ay joogaan goobta iyadaa rag ajaanib ahi codkeeda hoos bay udhigaysaa hadda ma aha madhabka shaaficiyadu inay qabaan sawdka gabadho iyo codkeedu inuu cawro yahay hadda taa ma qabaane la soco sida saxiixaana waa inaanay cawro ahayn hadalkeedu hadal macruuf baa laga rabaa waqulna qawla macruufa waayo dumarka hadal dee toosan dheh abaa la yidho wanaagsan marka qowlkeedu cawro maaha shaaficiyaduna ma qabto laakiin sidan waxay u leeyihiin waxay ka cararayaan inuu qowlkeedani fidmo soo jiido iyagoo leh cawro maaha ayay leeyihiin markay qur-aanka ku sawdaynaysay si wacan u dhigto armaw qowlkeedaasi fitna noqdaa oo falaa taqdacna bilqowl fayadmaca aladii fii qalbihi marad armay gashaaba oo markay sawdkaa macaanayso qaabkaasay ka tilmaamayaan mooyaane ha u qaadan inay aaminsan yihiin qowlka gabadhu inuu cawro yahay marka qowlkoodanna waa wajiih haddii arrinta fidmo looga boqo laakiin asalkeedaba masaa'ilka layaada fidna laga baqayaa dee lagama dhigo daliil sideeda daabit guuda lagama dhigo waa fii bacdi marka axyaan oo haddii lagu yidhaahdo waxa weeye qowlkaa waxaa loo jideeyey likhawfi lfitna fitno oo laga baqaya daraaddeed macnaheedu ma aha inuu sidiisa iska ahaanayo oo mar kastaba aada odhanayso waxa weeyaan qofkii ha laazimo ee fii bacdi alaxyaan buu ka bixi karaa oo odhan karaa war weligoodba ajaanib ahaadeena maanta waxbaa fidmo ah oo meesha aan ka baqayaaba kama muuqato codkayguna gabadha odhan karta waaba iska cod weyn oo iska caadiya markaa dhib ma keenayo waa markaa qowl laga bixi karaa buu noqonayaa oo masa marka xaalaadka iyo zamanka iyo meesha la joogo iyo qofka xaaladiisa waxyaabaha isku khilaafaya ayuu noqonaya haddaynu laakiin dee daliilbaa tilmaamaya nidhaahno de waxay noqonaysaa in gabadhu ay sayda u laasimto lakin daliil ku cad masalada ma jiro ee waa likhawfi lfitna fitna oo laga baqayo daraaddeed waidaa naabahaa shayun shay hadduu kusoo diriyo fi salaati salaada dhexdeeda safaqat sacabaday isku dhufanaysa sacabada ayay isku dhufanaysa sifaday isugu dhufanaysaana waxba adiladu ma sii faahfaahin marka shaaficiyadu iyagu waxay yidhahdaan gacan jirjirkeed iyo gacan cad dhinaceed ayay isku dhufanaysaa oo gacanta calaacasha iyo gacanta jirjirkeeda mid ahaan ayay isku dhufan laakiin sida kale lafteeda hadday isugu dhufato mar haddaanay talaacub iyo ciyaar uga jeedin wax markaa daliiloo mancinayaa ma jiro wa jamiicu badani lxora gabadha xorta ah jidhkeeda oo dhani cawratun waa cawro gabadha xorta ah jidhkeedu siduu u dhan yahay waa cawro ilaa wajahaa wejigeeda mooyaane iyo wakafayha iyo labadeeda kaf mooyaane gabadhu siday u dhan tahayba jidhkeedu waa cawro oo waxa weeye inay qariso weliba waa fi xaali salaa iminka halkan masaladan uu ka hadlaya waa fi xaali salaa marka salaada la joogo marka kale lafteeda waa la mid laakiin dee marka kale waxay isku khilaafaysaa cawradu marba cidda ay la joogtaa oo markay rag ajaaniba la joogtana waa waxa weeye jamiicu badan lxora cawra baynu odhanaynaa markay la joogto rag maxaarim ah ama dumarna cawradu markaana xad bay yeelan oo waxyaabahan had iyo jeer cinda almihna iyo markay shaqaynayso meelaha iska muuqmuuqda iyo qooraha iyo waxyaabaha lamidka ah dhib noqon mayso qaarkoodna fii maa bayna surati warukbaba bay odhan doonaan inta xundhurta iyo udhaxaysa waxa weeye iyo markaa rugaga sida qowlka macruufka ee shaaficiyadii agtooda laga yaqaan marka ay ninkeeda la joogtana dee markaa cawraba ma laha cala alqawli saxiix oo meel uu cawro ahyba ma jirto marka fi salaa sidaa daraaddeed baynu ugu qaydayna waayo marka kale way iskhilaafaysaa arrinteedu laakiin salaadda markay tukanayso hadday keligeed cid la joogto oo aan bani aadamba la joogin iyo haddii dumar qura la jooga iyo haddii ninkeedu la joogo farqi male wejiga iyo kafaynka wixii aan ka ahayn ma muujin karto uma banaana inay muujiso ay tidhaahdo cidlaan joogaaye haddaan madaxa iska qaawiyo miyaana caadi ahayn cidina ka yeeli mayso sida awadeed baynu imanka salaada ugu qaydnay waayo marka khaarij asalaa ay tahay marba cidday la joogtabay cawradeedu isku khilaafi kartaa walamatu addoontiina ka rajuli bay la mid tahay addoontuna ninkay la mid tahay buuli waa fii xaali salaa marka salaada iyadu ninkay la mid tahay buuli haddii cidla iskaga tukanaysaan cidila joogin oo rag iyo waxba toona arkay inay fii maa bayna sura warukba ay ka dhigto waxa weeye xaq bay u leedahay bay leeyihin waxaanay ka qiyaasteen gabadha waxaa leeyahay ninka madaxiisu cawro maaha gabadha addoonta ana madaxeedu cawro maaha sida salafka in badan laga soo raray qaarkoodna ijmac ba ahlulcilmiga ku xikaayoodeen cawro maaha maadaamay sidaa tahay way isaga qiyaasteen wixii la odhan jiray qiyaasu shabah aan qiyaasulcillo ahayn ayay uga qiyaasteen maadaamay shabahaanu isu eg yihiin way isku mid bayaan lakin qowl saxiixa maaha qowlkoodaas qowl wacan maaha oo shaki ma laha in waxa weeyaan farqi u dhaxeeyo cawrada gabadha xorta ah iyo addoonta adilo badan markaad eegto ama xitaa salafku say u macaamili jireen waayo madaxeedu inaanu cawro ahayn waktiyada la iibsanayo suuqa la keeni jiray iyo sida loo iibsan jiray iyo sida salafka agtooda ka caanbaxday ile wixii sida xoolaha addoontii loo iibsanayahay inaan la qarin jirin oo waxawey inta la dido la odhan jirin gabadha halkaa xijaaban waxawaya gabadh muuqanayso oo la arkayo oo arrinteedu wax badan ka muuqanayaan inay tahay macruuf bay ahayd cinda culamaai salaf marka in farqi u dhexeeyo oo xitaa nebiga sala allahu aleyh wasalam safiya bintu xuyayin bal inuu xaas ka dhigtay iyo markii uu nebigu sala allahu aleyh wasalam uu markaa uu sabyiga kala baxay iyo muxuu ahaa qafaalkii lasoo qabtay bal inay xaaskiisii tahay iyo inay tahay addoon uu leeyahay saxaabadu waa kuwii tilmaamayay inay ku kala fahmi doonaan marka uu xijaabka kusii daayo marka waad arkaysaa in farqi u dhaxeeyo min xaysu aladilla markaad eegto oo aanay shaki lahayn gabadha xorta ah iyo gabadha addoonta laakiin daabitka loo dhigayo ayaa iska adag bal madhabka shaaficiyada agtooda waxay ka rajaxayaanoo xoog badan khaariju salaa markay salaada ay ka baxsan tahay kal xorati inay la mid tahay waana sida imaam nawowi baa manhaajka ku rajaxay shuraaxda kitaabkana in badan aad ku arkayso oo waxay leeyihiin war salaaduun baanu ka hadalaye laakiin hadday rag ajaaniba gabadha u muuqanayaan kal xorati wey is asturaysa ee ha u qaadanin inay leeyihiin gabadhii addoonta ahayd suuqa iyada oo xundhurta oo qura iyo rugagu qarsoon yihiin bay suuqa maraysaa macnaha taas ma qabaan qowlkii ahlulcilmiga kaasi maaha ee waxay ujeedaan fii xaali salaa markaa runtii qowlkoodani labada siyood midnaba sax uma aha fii xaali salaana sax maaha xaaladda kalena iyaba ma qabaan oo markay dibadda joogtana iyaba ma qabaane gabadhaasi waxay noqonaysaa inay is asturto asturaaddeedu haba ka khafiifsanaato oo ha ka fuda fududaato haddii madaxeed oo kaliya qaawan yahay dhib ma laha marka ay tukanayso lakin waxa weeye ilaa hada alxad in la geeyo oo aan daliilo loo hayn macnaa sax maaha ee waxay noqonaysaa in la yidhaahdo wixii daliil soo reebay ama cinda culamaai salaf macruufka ahaa ayuun baynu ka istisnoonaynaa cawradeeda lakiin marka hore xortay la mid tahay ee waxaynu ka soo reebaynaa un intaa adilada laga fahmayo inay kaa fudud tahay cawradeedu fasl wladii yubdil salaaa axada cashara shaya wladii kii yubdilu burinaya asalaata salaada axada cashara shayan koob iyo toban shay wey alkalaam alcamdu hadalka barheerhka ah hadalka barheerhka ah waa uu burinaya marka hadduu hadalkaa barheerhka ahi liqayri maslaxati salaa uu yahay maslaxada salaada wax aan ku saabsanayn hadduu yahay waa bilijmac ahlulcilmigu dhammaan waa isla ogoliyay laakiin hadduu limaslaxati salaa noqdo way isku khilaafayaan oo shaksigu limaslaxati salaa ma u hadli karaa oo haddii imaamkii aad ku afgaran waayo xitaa markaad subxaana allah tidhaahidee aad khalad ka baraarujinayso ma la hadli kartaa oo ma odhan kartaa war waxba marba dacal ha u noqonina masalada halkaasaa kaa khaldanayni ow sax hadduu marba dacalu u soconayo aad fahmi weydo ta noocaasi ahlulcilmigu waa isku khilaafayaan ahlucilmiga qayb ka midaa baneeyey laakiin jumhuurkoodu waa diideen waxaynuna waafaqaynaa qolada jumhuurka oo waxaynu leenahay ma banaana marnaba in la hadlo salaada limaslaxati salaa iyo walikayri maslaxati salaa haddiise dani keensato inaad hadasho sida kii indhaalaayoo kale markaad baraarujinayso hadal waajib bay kugu tahay laakiin salaaddii ha burto oo in salaaddii meesha ka baxdaa oo intaad hadasho oo qofkii dee dhibkii hayay ka qabato dabeedna dib u tuko laakiin ha odhanin intaan hadlo oo idhahdo war dabka ka joog ayaan isna salaadayda sii wadanaya oo bartii ka sii wadaya taasi sax maa waxaynuna u daliishanaynaa xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam ee muslimku warinayo ee xadiiskii mucaawiyata ibnu xakam asulami ee nebigu sala allahu aleyh wasalam uu ku yidhi ina hadihi salaa laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas salaada oo tan ah uma habboona oo uma suubanto wax ka mid ah hadalka dadka laa yasluxu uma suubamayo fiiha shay-un shay baa layihi shayna waa nakira fii siyaaqi الnafyi tufiid اlcumuum cinda alusuuliyiin laa baa horaysa laa yasluxu shay oo min kalaami الnaas sawaءa kana limaslaxati الsalaa aw liqayri maslaxati salaa maadaama nebigu yidhi war hadalka dadka wax ka mid ah noocu u yahayba salaadda uma habboona waxaynu leenahay ama maslaxo salaadeed ha noqdo ama yuu noqonine hadal salaada dhexdeeda lagu hadlo layska sii wataa sax maaha mar hadduu min kalaam innaas yahay marka alkalaam alcamdu sidaa shaaficiyadu idlaaqday baa saxa hadalka barheerka ahi waa burinaya laakiin hadduu halmaan yahay oo hadal uu halmaanaya ama jahliba yahay oo qofka wax loogu cudur daari kara uu yahay oo xadiisu caadi bilislaam oo kaleba wey oo sidaa mucaawiyata ibnu xakam asulamiba uu hadlaya war hooyadiinayd ka goblantee maxaa iga soo eegaysaan lahaa yani haddii ay qofka jahli hayo oo aanu waxbaba garanayn macnaha taasi waa mas'ale kale oo aanu xaaraam noqodkaba ogeyn haddaba soo muslima laakiin haddii kale marnaba uma suubanto wlcamal lkaiir hadalka faraha badan leh hale camalka fara badan camalka faraha badan leh shaaficiyadu camalka faraha badan leh wixii laba xaraka ka siyaadsan oo xubnaha waaweyn ka dhaca ama xaraka aada u fool xun oo hal mar lala yimaado sida qofka korbooda iyo wixii la mid a ayay ku tilmaamaan marka iyagu laba xarako iyo wixii ka badan bay yahda oo xubnaha waaweyn ka dhacaya sida laba tallaabo iyo wixii la mid a oo wixii laba ka badan bay u yaqaaniin oo saddex hadday gaadho khalaas laakiin ahlulcilmiga qayb kalena waxay yidhaahdaan war laba ku qaydi kari mayne e waxaanu anagu leenahay camalka faraha badan leh curfigaa loo celinaya mar haddaan inaan daliil gaara u hayn waa in curfiga loo celiya waxaynuna odhanaynaa camal kasta oo qofka qofkaa eegayaa u qaato inaanu salaad ku jirin marka dadka caadiga ay saa u eegaan war ma kaa soconaya marna weelka xaggan u guraya marna xaggan u raraya warkaasi salaad kuma jire haddii la yidhaahdo khalaas camalka faraha badan leh waa kaa qolada dambaynuna ku waafaqaynaa ee sidaa leh waayo ahlulcilmigu islama diidana camalka faraha badan leh inuu salaada burinayo lakiin camal badan maxaa la yidhahdaaba isku haya marka waxaan lena camalka badani waa kaa curfiga loo celinayo ee dadka eega qofkan ay odhanayaan warde kani salaad kuma jiro weelka qayb buu xaggan u raray mar dambena xaggan u raray iminkana albaabku furay haddana xaggan uu sii socdaa war ninkani nin salaad ku jira ninkani maaha kan noocaasiya wey laakiin nin laba jeer tallaabsaday ama saddex jeer tallaabsaday ama waxa weeyaan xubnaha waaweyn u si u dhaqaajiyay isagaan dhib kale jirin waxba salaadiisu ma burayso asalku waa in cibaadadu saxiix tahay ilamaa wax sugan in la helo mooyaane marka camalkaa badanna waxaynu kaga burinay ahlucilmigaan isla diidanayn o dhammaan waa isla ogolyahin camalka badani inuu burinayo lakiin maxaa camal badan la yahdaaba isku hayaa marka taa labada ay isla ogolaanayaan ayaynu u daynayna walxadau wayse jabkii isaguna salaaddii waa burinaya waayo shayga haddii shardigiisa la waayo dee intafa almashruud wixii loo shardiyayna waa la waa'aya ida intafa shardu intafa almashruud shaygii shardigaa hadduu meesha ka baxo wixii loo shardiyayna meesha waa ka baxaya marka salaada waxaa shardi u ahaa ahaara min alxadas ayaa shardi u ahaa mar haddii ahaara min alxada la waa'ay oo dee waysadiiba kaa jabtay dee salaadii ma jirto khalaas wa xuduusu najaasa najaasoo soo darisa wa xuduusu najaasa najaasoo soo darisa iyaduna waa sidaasi leeg haddii najaaso kusoo dariso najaasadu hadday tahay xadathna dee taa horay gelaysaa oo dee kaadi ama wax la mida ay tahay oo iyadu najaasada dee xadakii horay gudagelaysaa xadaskuna qofka hadduu salaada dhexdeeda kaga soo dariyo wuu markaa ka jebiyaa cibaadada ma lam yakun daa'ima alxada haddaanu ahayn qof xadaskiisuba iska joogta yahay daa'imulxada marka horeba haddaanu ahayn oo qof marka horeba kaadidu ka soconaysa ama noocaasoo deedna mar kastuu salaada ku jiraba iska soconayso ama istixaadadii gabadhii dhabarfurka waxa haddaanu ahayn oo aanu daa'imulxada ahayn xadasku waa buriyaa oo kaasi isagu waa xadaskii laakiin xuduudu najaasa wuxuu uga jeedaa waa najaaso kale oo aan xadas ahayn sideeda usoo darisay sida maryihii in wax lagaaga shubo iyo wax lamida oo nijaasa kaaga dhacdo xaalaadka noocaasi ee nijaasadu kugu soo dariso waxay u shardinayaan waa in lam yulqihaa xaalan waa haddaanu markiiba tuurin haddaanu isla markiiba tuurin hadday nijaaso qallaalan tahay oo ay korkaa kusoo dee iska tuur oo iska hurguf waayo nebigaba sala allahu alayh wasalam isagoo salaada tukanaya ayaa jibriil u sheegay in kabihiisu aanay fiicnayn oo nijaas yihiin dee isla markii unbuu bixiyey salaadiisana sidii buu usii wato marka horta hadduu markiiba shaksigu iska tuuro khalaas cibaadadiisa waa sii wadanaya hadduuse daasto oo waxa weeye uu iska daayo oo inta nijaaso ama lagu shubo saa u eego iska daayo yadaha iska saarnaata anu maanaa ku shubay xaaladda noocaasiya dee salaadi ma jirto waayo shuruudda waxaa ka mid ahayd dee nijaasada inuu ka daahir yahay shaksigu marka nijaasadaasi salaadiisii way burinaysaa haddaanu iska tuurin wankishaaf alcawra cawradii oo faydanta cawrada isagu hadduu badheedh u faydo way jabaysaa laakiin iminka waa inkishaaf iyadaa faydantay cawradii baa faydantay ama dabayli ha ku kacdo ama si kale maradu ha uga dhacde iyadana waxaynu ku qaydaynaa waa in lam yasturhaa xaalan waa haddaanu isla markiiba qarin haddii maradu kaa dhacdo dee markiiba qabso markaa salaadaadu waa kuu jirta haddaad se iska dayso tahayd anugu maanaa riday dee waxa weeye khalaas satrulcawrana shardi bay ahayd cawrada in la qariyaa mar haddayd qarin weyday oo cawradii faydan tahay salaadaasi ma jirto salaadaasi ma jirto wa taqyiiru niya niyadii oo la bedelo iyaduna salaaddii waa jibinaysa niyadii in la bedelo sida inaad tidhahdid haddii telefonku igu soo dhaco salaadda waa ka baxaya haddii hebel telefon ii soo diro ama telefon dabadeedba ile marmarada dibadda aada loo eegaa mogta isteed lacag badan baa la socotaad mobilka markaad hoosta tahay hadduu soo dhacaba deedna markuu soo dhacabaad hoosta ka yara eegto taasi salaad ma waayo waxaad go-aansatay dee inaad salaada waxa weeye aada buriso marka hadday buraysaa alilcibratu bilxaali aw bilma'aal qaacidadii la odhan jiray tani bilxaali bay gelaysaa cibradu ma shayga waxa uu hadhow noqonayaa mise waa waxaa iminka hal ilcibratu bilxaal aw bilma'aal min baab alqawaacid yahda marka masaladan oo kale alcibratu waa bilxaal haddaa la eegaya hadhow baan burinaya hadday kaa burtay waayo salaadu ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad u sujuudayso oo u tukanayso oo weynaynaysa bay ahayd markaa salaad alle lagu weynaynaya ma aha salaad telefon lala sugaya ama haddii hebel soo garaca waa iskaga baxaya ma aha weynayn ma leh marka hadday buraysaaba salaadba maaha taasi wstidbaaru lqibla qiblada oo loo daba jeediyaana iyaduna haddaanay dee cudurdaaradii aynu sheegaynay aanay ahayn oo qof garan waaye iyo siyaabo kale aanay ahayn waxa weeye iyaduna waa burinaysaa salaaddu waa buraysaa waa buraysaa walaklu washurbu cunis iyo cabis ahlulcilmiga ijmac baanay kusoo naqliyeen in qofku wax cuno iyo inuu wax cabo oo biyaa u kabado salaada wax saxa ma waa buraysaa waxaas wax yar baa noqdeen ahlulcilmiga in badanna ijmac bay ku xikaayoodeen walqahqahatu qosolkii qaxqaxda ahaa oo qosolku hadduu iska ilka caddayn iyo yahay ama waxa weeyaan kelimaad aanay ka daahirina in yaroo dee cudurdaar aad u leedoo lagugu kalifay adoo sitaa ka yara guhud jiri tan noocaasi ahi ma burinayso oo waxa yar oo kale hadday cudurdaar keena waa qofka waa loo cudurdaara wax yar hadday soo baxdo ama hadduu iska qaxqaxleeyo tan noocaasi ahi way burinaysaa salaadiisa ahlulcilmigana sida ibnu mundir iyo ijmac bay kusoo naqliyeen ijmac bay kusoo naqliyeen inay salaadaasi burayso salaada qosalka qaxqaxdaa lagula yimi inay burayso iyo waridatu diin ka bixis tii shaksigu diinta ka baxo iyadana salaadiisi waa buraysaa cibaadadaasi ma jirayso ama qowl ha kaga baxo uu yidhi ama ficlu sameeye ha kaga baxo ama waxa weeye ictiqaad hakaga wuxuu doonaya hakaga baxo hadduu rido la yimaado fii xaali salaa salaada waxba kama jiraan ay way ka buraysaa halkaa haynoo joogto allah subxana wa tacala